halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhex marka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay carriga markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay zabuurka saddex iyo toddobaatanaad aayaddiisa siddeedaad waxaanan ka faalloonaynay kuwa lacagta leh iyo kibirka indhahooda saaran iyo in weliba indhahooda ay xayri dabooshay siday kamri iyo nolol dabacsan ugu faakihaysanayeen waxaanan aragnay in faallo laynaga siiyey kuwa tujaarta ah oo weliba la sheegay in badankood ay ka yimaadeen kuwa sharka leh weliba shaqo kuma lahan qofka miskiinka ah oo way ku dul socdaan oo ninna shaqo kuma lahan waxbarashada ilmihiisa iyo sida uu u barbaarinayo carruurtiisa shaqana kuma lahan haddii dhallaanka kale ay balaayo ku dhacdo ama waxbarasho ay waayaan ama ay gargaar helaan iyo haddii kale waxay doonayaan in qof waliba uu u shaqeeyo intii ay doonaan kamana fakaraan maslaxada kan u shaqaynaya markii aad u fiirsato kuwa hodanka ah waxaad arkaysaa waxyaabo kaa caraysiinaya iyo falimaha qaar ay samaynayaan oo aan habboonayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka saddex iyo toddobaatanaad aayaddiisa sagaalaad ee baalka toddoba boqol shan iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan afkoodii waxay gaadhsiiyeen samooyinka oo carrabkooduna wuxuu dhex maraa dhulka oo dhan bal u fiirso hadalkaas oo ee kuwa hantida leh sida ay u hadlaan waxaana kuwaasu ay u badan yihiin dagaal oogayaasha oo ah kuwa ugu lacagta badan dalkeenna zabuurluhuna wuxuu leeyahay oo carrabkoodana wuxuu dhex maraa dhulka oo dhan haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol shan iyo konton ee axdigii hore zabuurka saddex iyo toddobaatanaad aayaddiisa tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed dadkiisii halkaanay ku soo noqdaan oo koob biyo ka buuxa ayay marsadeen dadka ilaah waxaa la saaray haddaba ciqaab iyo canaad dhimasho u kaxeeya waxaa laynoo sheegayaa in tujaarta qaarkood aanay waxba canshuur ah bixinin oo sababtaasi aawadeed waxay la baxsanayaan canshuurtii dadka kalena canshuur iyo baad bay saarayaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka zabuuradda cutubka saddex iyo toddobaatanaad aayaddiisa kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo waxay yidhaahdaan ilaah sidee buu wax u yaqaan kan ugu sarreeyana aqoonu ma ku jirtaa haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno zabuurka saddex iyo toddobaatanaad aayaddiisa laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan bal eeg kuwanu waa kuwa sharka leh oo mar kasta iyagoo istiriixsan ayay hodantinimadooda sii korodhaa miyaa haddaba taasi innaba ay kaa yaabisaa aniga way iga yaabinaysaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda saddex iyo tobanaadna waxaa qoran sida tan hubaal wax aan micno lahayn ayaan qalbigaygii ku nadiishay oo aan ku faraxashay anigoo aan eed lahayn waxaan isku dayey buu leeyahay aasaaf inaan ilaah u noolaado waxaanay u muuqataa inay adag tahay haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno baalka toddoba boqol shan iyo konton ee axdigii hore cutubka saddex iyo toddobaatanaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan waayo maalintii oo dhan waa lay dhibayey oo subax kastana waa lay edbinayey haddaan odhan lahaa sidaasan ku hadli lahaa bal eeg waan khiyaanayn lahaa farcanka carruurtaada markaan ka fikiray si aan tan ku ogaado aad bay iigu xanuun badnayd dhibaatadan aad bay u walaacisay aasaaf oo weliba hurdadiisiibay ka qaaday haddaba su'aashu waxay noqonaysaa waxa kuwa sharka leh ay u hodmaan had iyo jeer oo haatan ayaa aasaaf uu ka jawaabayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddoba iyo tobanaad ee isla cutubkan waxaana qoran sida tan ilaa aan galay meesha quduuska ah ee ilaah oo aan ka fiirsaday ugu dambaystooda markii aasaaf uu aaday macbudka ilaah wuxuu gartay dhammaadka kuwa sharka leh wuxuu helay garasho dheer oo ku aadan waxa u dambeeya kan sharka leh taasina waa sababta ciise masiix uu kaga hadlay masaalkii ku saabsanaa nin hodan ahaa iyo nin miskiin ahaa qiso dhex martay ninka miskiinka ah wuxuu wax ka cuni jiray halka qashinka uu ku daadiyo ninka maalka badan oo godka qashinka ayuu cunnadii miiskiisa ka soo hartay ku cuni jiray waxaa qisadu ay ku qoran tahay injiilka sida luukas uu u qoray waxaanay qisadu sharaxaysaa sidii ilaah uu ula macaamiloon doono kan sharka leh markii aakhiro lasugu tago oo xukun baa ku dhacaya kuwa maalqabeenka ah ninkaasi hantida leh balaayo ayaa ku dhacday inkastoo weliba wadaaddada furfuran ay diidaan in cadaabi ay jirto ha yeeshee waxaa cad in dadku ay ka mahad celiyaan hadiyadihiisa laakiin waxaa u dambayn doona halaag ha yeeshee ninka miskiinka ah markii uu dhinto ayaa laga yaabaa inaan cidina ogayn laakiin markii uu dhintay oo ilaah agtiisa la geeyey aad baa loo sharfay oo wuxuu u tegey awowgiisii ibraahim waa nebi ibraahime markaa waxaa habboon inaad ilaah u soo dhowaatid intii maal aan waxba ku tari karin dhimashada kadib aad isku dhejin lahayd waana inaan had iyo goorba ilaah dhowrnaa sida aasaafba uu leeyahay sida ku qoran zabuurka saddex iyo toddobaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad hase yeeshee had iyo goorba waan kula joogaa oo waxaad i qabatay gacanta midig waxaan idiin sheegayaa inuu gacanta midig idin qaban doono markii dhibaato ay igu dhacdayna ilaah wuxuu i qabtay gacanta wuxuuna igu yidhi innakeen oo dhibaatadaydiina way iga tagtay haddaba kaasina waa casharka aynu halkan ka baranayno waana kan uu baranayo zabuurluhu haatan haddaan soo koobno ayaannu zabuurkan ku soo xidhaynaa aayadda afar iyo labaatanaad inkastoo weli uusan dhammaan waxaana qoran sida tan waxaad igu hoggaamin doontaa taladaada oo dabadeedna waxaad igu dhowayn doontaa ammaanta waxaan idinku leeyahay haddaba anigu ilaah baan la joogaa maanta oo isagaan la sii joogayaa iskuna hallayn maayo hanti welibana iga yaabin mayso sida kuwa hantida leh ay u kibir badan yihiin iyo sida aanay uga taxadiraynin masaakiinta iyo weliba maahmaahyadooda sharka leh markaasoo ay leeyihiin miskiin baaba miska la fuulo leh inkastoo ay tahay maahmaah soomaali ah haddana waxaa iska leh kuwa hantida leh oo aalaaba isticmaala markii ay doonayaan inay nin miskiin ah wax u diidaan wuxuuse sabuurluhu leeyahay waxaad igu hoggaamin doontaa taladaada oo dabadeedna waxaad igu dhowayn doontaa ammaanta haddaba haddii intaaba aan ilaah ka helayo wax kale oo aan u baahanahay ma lahan markaana wax kastoo igu dhaca iyo haddii nin lacag badan yeesho oo uu i xasdo ilaah baan ku kalsoonaanayaa waana la joogayaa had iyo goorba waxaa haddaba intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal zabuurkii saddex iyo toddobaatanaad haatanna waxaannu si dawaale ah idinku bilaabaynaa zabuurka afar iyo toddobaatanaad waxaannu haddaba ku bilaabaynaa zabuurkan afar iyo toddobaatanaad oo mawduuciisu yahay cabasho zabuurlaha oo u cabanayo ilaah markii cadowga u wasaqeeyo macbudka haddaba zabuurkan waxaa layna hor keenayaa macbudka mar kale waana wakhti la nijaaseeyey macbudka ma ahan mid nebi daa'uud uu tiriyey waxaase tiriyey aasaaf oo isagu ahaa reer laawi wuxuuna ahaa kuwii macbudka ka gebyi jiray haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol lix iyo konton ee kitaabka axdigii hore cutubka afar iyo toddobaatanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan ilaahow bal maxaad weligaaba noo xoortay oo bal maxaa caradaadu ugu kululaataa idaha daaqsintaada sabuurluhu wuxuu leeyahay maxaad sidaa noogu samaysay ilaahow wuxuu dabeetana ku cabanayaa oo uu leeyahay sida ku qoran sabuurka afar iyo toddobaatanaad aayadda labaad sida tan bal soo xusuuso ururkaaga aad waa hore soo iibsatay oo aad u soo furatay inay ahaadaan qabiilkaad dhaxashay oo weliba buursiyoon oo aad degganaatana soo xusuuso wuxuu iminka halkan inagu siinayaa zabuurlaha qariidadan deegaan ahaaneed wuxuuna ka hadlayaa dhulka falastiin iyo qaranka reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno cutubka afar iyo toddobaatanaad aayaddiisa saddexaad waxaa qoran sida tan tallaabooyinkaaga u soo qaad xagga baaba'a weligiis ah iyo xagga xumaanta uu cadowgu meesha quduuska ah ku sameeyey oo dhan waxaad ogaataa in uu ka hadlayo meesha quduuska ah ee ilaah loo soocay oo uu cadowgu nijaaseeyey haddaan horay idinku sii wadno iminka aayadda afaraad waxaa qoran sida tan cadaawayaashaadii waxay ka qayliyeen shirkaaga dhexdiisa oo waxay calaamad ahaan u qotonsadeen calaamadoodii haddaba haddii aannu isweydinno wixii dhacay ayaannu arkaynaa in waxyigan uu soo kaamilmay markii ciidamadii antiyokhas efifeyn ay soo farageliyeen dhulka israa'iil wuxuu ahaa boqor reer suuriya ah oo wuxuu ka mid ahaa afartii jenaraal oo qabsaday boqortooyadii aleskandar the great kadib markii uu dhintay boqol iyo shan iyo toddobaatan sannadood ka hor dhalashadii ciise masiix ayaa magaalada yeruusaalem la qabsaday oo welibana waxaa la nijaaseeyey macbudka oo waxaa weelashii macbudka lagu cabay fuud hilib doofaar laga sameeyey ah waxaana macbudka la soo geliyey sanamkii yubitar waxaana taasi loogu yeedhaa sida ku qoran kitaabka daniyel cutubka siddeedaad waxa baas ee hallaynta ah mar kale ayaa haddana macbudka la nijaaseeyey waxayna ahayd toddobaatan sannadood kadib markii tiitoskii reer rooma uu soo galay magaalada oo uu nijaaseeyey macbudka oo welibana dhismihii dhulka uu la simay waxaanay intuba kaamilayaan waxyiga aasaaf oo ahaa reer laawi waxaa kaloo haddaba la kaamili doonaa waxyigii aasaaf kadib markii macbudka la dhiso wakhtiga dhibka weyn uu jiro marka uu soo baxo waxa baas ee hallaynta ah ayaa haddana macbudka la nijaasayn doonaa inkastoo dadka ilaah ay dhibaato iyo silicba arkayaan haddana kuwa israa'iil ka hara waxay odhan doonaan sida ku qoran cutubka afar iyo toddobaatanaad aayaddiisa laba iyo tobanaad laakiinse ilaah waa boqorkayga tan iyo waa hore isagoo badbaadin ka dhex samaynaya dhulka bal haddana salaadan maqal sida ku qoran zabuurka afar iyo toddobaatanaad aayaddiisa siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan rabbiyow xusuuso in cadowgu caytamay iyo in dad nacas ahu magacaaga caayay marka dhanka kale laga eego israa'iil waxay ilaah ku leedahay cadowga ayaa ina qabsaday oo kuwo badan oo qarankeenna ah ayaad arkaysaa inaanay taasi garanaynin oo buu leeyahay adiga kuuma ay soo leexan ha yeeshee waxaa jira kuwo badan oo ilaah ka cabsada oo joogi doona maalinta ugu dambaysa marka dhibka uu imaan doono haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka toddoba boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore cutubka afar iyo toddobaatanaad aayaddiisa sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan qoollaydaada nafteeda ha u gacangelin dugaagga weligaaba ha iloobin nafta masaakiintaada zabuurluhu wuxuu ku cabanayaa ilaahow inaga badbaadi dhibaatooyinka ina haysta wuxuu horay u eegayaa ama waxyoonayaa maalinta ilaah uu soo furan doono dadkiisa haddaba micno ma laha sida dhibaatadu ay kugu badan tahay saaxiib waxaa hubaal ah inuu ku samata bixin doono wuxuu horay u samata bixiyey dadkiisa iyagoo dhibaatooyin xasaasi ah ku jira oo ka waaweyn kuwa aniga iyo adigu aynu maanta ku jirno wuxuu kaloo samayn doonaa waxyaabo aan horay loo arag si uu dadkiisa kaga badbaadiyo dhibaatooyinka mustaqbalka haddaan soo koobno cutubkan afar iyo toddobaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan ilaahow sare joogso oo dacwadaada umuddac bal xusuuso siday dadka nacaska ahu maalinta oo dhan ku caayaan haddaba kanu waa baaq ilaah oo soo jiidanayo si uu cadaawayaashiisa kaga guulaysto waana salaad aqoonsan awoodda ilaah ee ah inuu sidaas yeeli karo zabuurkan waa mid salaad ah oo ay tiriyeen reer aasaaf waana zabuur hoga tusaalaynaya dadka oo aynu aniga iyo adiga ugu horrayno waxaana layna barayaa inaan ilaah ku kalsoonaanno dhibaati waliba ee aynu ku jirno dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya zabuurkii afar iyo toddobaatanaad waxaanan iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa kan shan iyo toddobaatanaad waana zabuur qhasiide ah oo ku saabsan samatabixinta ilaah zabuurkan oo ay tiriyeen reer aasaaf waxaa lagu luqeeyaa altashet zabuurkii afar iyo toddobaatanaad waa mid duco ah kan shan iyo toddobaatanaadna waa mid furasho ah waana qhasiide guul xambaarsan waana zabuur rumaysa tibaaxaysa haddaan idiin bilowno zabuurkan shan iyo toddobaatanaad oo aynu soo koobi doonno ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol konton iyo toddoba ee axdigii hore cutubka shan iyo toddobaatanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan ilaahow adaan kuu mahadnaqayaa waannu ku mahadnaqnaa waayo magacaagu waa noo dhow yahay dadku waxay ka sheekeeyaan shuqulladaada yaabka badan ugu dambaysta ilaah wuxuu ku difaaci doonaa magaciisa dunidan war maxay wacan tahay taas oo ina gaarsiinaysa run guuli ay ku laran tahay taasoo inoogu qoran zabuurkan ina hor yaalla haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran zabuurka toddobaatan iyo shanaad aayaddiisa labaad sida tan wakhtiga aan qawimay ayaan si quman wax u xukumi doonaa aayaddan waxay leedahay si xaq ah ayaan uunka u xukumi doonaa waxaa hadlaya sayidka waxaana tanu ay ka micno tahay markii sayidku u yimaado inay noqon doonto wakhti la ballamay oo meelaysan markii uu sayidkeennu dunidan joogay wuxuu ahaa mid ruux ahaan hooseeya oo aan dulmi badnayn oo wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lix iyo soddonaad sida tan laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga malaa'igaha jannada iyo wiilka toona midna ma oga aabbahay keliya maahee haddaba sayidku wuxuu imaan doonaa wakhtiga la qawimay oo ma jirto cid garanaysa inkastoo ay jiraan macallimiin dadka wax ka barta waxyiyada oo isku dayaysa inay mala maleeyaan maalintaasi ha yeeshee anigu garan maayo nin kale oo garanaya ma jirto sidaan aragnay tan ahmiyadda lehna waxa weeye inuu jiro wakhti la qawimay oo ciise masiix uu soo noqon doono haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo koobno zabuurkan shan iyo toddobaatanaad ayaannu eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan waayo sarrayntu kama timaado xagga bari ama xagga galbeed ama xataa xagga koonfureed toona waxaa inta laynoogu weydinayaa meesha caawimaadda ama sarraynta ay ka imaanayso ma ahan bari galbeed amase koonfur waxaad garanaysaa inaan inta laynoogu sheegin xitaa waqooyi waayo waa dhulka cadowga uu ku imaanayo ilaah oo keliya ayaa awoodi doona inuu soo furto dadkiisa zabuurka shan iyo toddobaatanaad waa zabuur ilaah ammaan ah oo baryo ah intaanay waxyaabahaasu dhicin ka hor war maxay yaa badan tahay haddaba in la sii qoray wax waliba iyo weliba waxa zabuurkan aynu caawa ka baranayno waxaan haddaba ku kalsoonahay in kuwaasu ay niyadahaaga siinayaan barako waase haddii aad ka baaraan degto waxaa haddaba inta ka bilaabanaya zabuurkii lix iyo toddobaatanaad oo mawduuciisu u yahay waxyiga ku saabsan carshiga masiixa marka aynu baranayno zabuurkan ayaannu ku kalsoonnahay dhegaystayaal inaad la soo baxdaan kitaabkiinna zabuurkan ma ahan oo keliya hadalladii ilaah laakiin sida loo hagaajiyey ayaa ahmiyaddu ay noqonaysaa oo sidan aragnayba isku aadiska zabuurka iyo sida loo qoray way ahmiyad ballaaran tahay markaana waxaad arkaysaa in zabuur weliba uu taxano ku xidhan yahay oo qisada uu ka hadlayana ay isleedahay waxaanay inoo hayaan farriimo zabuuradahaasi kala goonigoonni ah waxaad xusuusataan in zabuurka afar iyo toddobaatanaad aannu kaga hadlaynay in kuwa nool wakhtiga dhibka weyn uu jiro ay ilaah ka baryi doonaan inuu caawiyo oo waxay leeyihiin ilaahow kac zabuurka shan iyo toddobaatanaad ayaa isna laynagu xusuusinayaa inaanay caawimaad ka helaynin bari galbeed iyo koonfurtoona ha yeeshee waxaa laynagu xusuusinayaa qhasiido ku saabsan mahadnaqiddii ilaah looga mahadnaqayo furashadiisa oo uu ka furan doono iyaga xoogga cadowga waxaa suuragal ah in ruushku xagga waqooyi uu ka yimaado oo uu naafeeyo dadka ilaah oo taasina waxaa loo malaynayaa in ay dhici doonto wakhtiga dhibka weyn uu jiro zabuurka lix iyo toddobaatanaad ayaa inoo sheegaya in sayid ciise masiix uu xukumi doono boqortooyada wakhtiga dhammaadkiisa la taagi doono oo isagu wuxuu qaadan doonaa wadaadnimada sidii derajadii malkisadakh dadka duniduna isagay hoos imaan doonaan haddaan idin bilowno zabuurkan lix iyo toddobaatanaad ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol siddeed iyo konton ee axdigii hore zabuurka lix iyo toddobaatanaad aayadaha kow ilaa laba waxaa qoran sida tan ilaah baa reer yuhuuddah lagu dhex yaqaan oo magiciisuna reer banu israa'iil dhexdooda waa ku weyn yahay oo taambuuggiisu wuxuu ku yaal saalim hoygiisuna wuxuu ku yaal siyoon markii aad soo gaabayso ayaa la leeyahay ilaah baa reer yuhuuddah lagu yaqaan magaciisana reer banu israa'iil taambuuggiisuna wuxuu ku yaal saalim hoygiisuna wuxuu ku yaal siyoon haddaba magaca saalim waa magac qadiimi ah oo loogu yeeri jiray jeruusaalem waxaanay ka micno tahay deegaankii nabadda waxaa qariidad ahaan halkan laynoogu sheegay afar meelood waxaana ay kala yihiin israa'iil yuhuudah saalim iyo siyoon oo intaba ku yaalla bariga dhexe markaa gunta xaajaduna waxay noqonaysaa in zabuurkan aynu barako ka helayno markaan ficilka dhigno ma ahan fasiraaddiisa laakiin waa qorninka oo dhan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka lix iyo toddobaatanaad aayaddiisa saddexaad waxaa qoran sida tan oo halkaas wuxuu ku jebiyey fallaarihii qaansada iyo gaashaankii iyo seeftii iyo dagaalkiiba haddaba tanu waa maalinta nebigu uu ka hadlay markaasoo uu lahaa sida ku qoran kitaabka ishaaciyah cutubka labaad aayadda afraad ee baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore sida tan oo isaguna quruumuhu u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo warmahoodana manjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan haddaba ilaa ciise masiix xukunka qabta mooyaane si kale oo loo isticmaali karo ma lahan aayadda oo lama odhan karo qarammada midoobay ayaa taasi ku guulaysanaya haddaba ishaaciyah wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan nabadda dunidan imaan doonta marka masiixu uu soo noqdo ilaa laga maaraynayo dembiga niyadaha dadka ama la soo furan doono ama la xukumi doono dunida nabadi jiri mayso haddaan soo gunaanadno kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka lix iyo toddobaatanaad aayaddiisa afaraad waxaana qoran sida tan adigu waxaad ka ammaan iyo haybad badan tahay buuraha ugaadha leh
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin